alaabtan fikirkeeda waxaan yacni igu dhalatay markii aan arkay dadkii soomaaliyeed oo aad iyo aad uga sii durkaya dhaqankii soomaaliya ay u lahayd hidiya dhaqanka oo maaragtay hadday agab dhaqameed tahay iyo hadday wax kale tahayba dhaqankii aada looga durkay dhalintii yaraydee dalka ku nooleeday tii dabaduna ay dhammaantood ay gabeen inay wax ka bartaan ama se aanay waxbaba ka garanayn dabadeedna waxaan is idhi maadaama xaaladii sidaa tahay waddankiina uu burbur ku jiray muddo aad iyo aada u dheer wax kastoo an dhaqan u lahayn uu burburay inaan aasaaso abkay waxaynu dhaqan u lahayn oo dhan si aanu u lumin oo adduunkuna inoo ogaado aanan uga cidhibtirmin adduunka in la ogaado dhaqankeennu wuxuu yahay maxaynu isticmaali jiray dadkeenni hore maxay qaban jireen taariikh dhaqameedkeennu muxuu yahay halkaasaan ka bilaabay si kuwa waddankana aan ugu gobaabiyo oo ay wax arrintii ay dib u soo nooleeyaan oo ay dadka dabadda joogana ay u noqoto iyagana waxbarasho oo ay ogaadaan in dad jira oo dhaqan leh iyo xadaarad aynu lahaan aynu ahaan jiray waaye waxaad ii sheegtaa marka agabka aad haysid inta ay dhan yihiin iyo sida aad u soo aruurisay agab dhaqameedkanaan hayo waa aad buu u badan yahay wuxuuna ka kooban yahay wax kasta oo aynu dhaqan u lahayn oo agab dhaqameeda hadduu ahaan lahaa mid caano lagu cabo mid biyo lagu shubto mid subaga lagu shubto aqal soomaaligu wuxuu ka kooban yahay oo dhan gogol dhaqameed waxalaale wuxuu ay ahayd oo dhan gogol aynu lahaan jirnay noocay doonta ha noqoto ama dermooyin ama weylaaliso ama waxay doonta ha noqoto qaybta diiniga ah oo tusbaxyadii iyo weylaalisihii iyo salliyadii iyo weesooyinkii iyo maxay kitaabadii kala duwanaa ee axaadiistii iyo qur-aankii iyo qayb section dhan oo diiniya baa jira oo layna ku garanayo dad ehlu diina inaynu nahay oo dowlad islaamiya inaynu nahay oo madxafkeenu ku xidhan yahay do ka soo jeedo dowlad islaamiya marka agabka aada hayso taariikhdooda maxaa lagu qiyaasi karaa ilaa ilaa intee bay ka soo jeedaan agab dhaqameedkanaan hayo intiisa badan waxaad moodaa inuu cusub yihiin oo taariikhdoodu ilaa iyo labaatan sano soddon sano afartan sano ilaa iyo toban sano ay ka soo jeedaan wax badan oo kalena taariikhdoodu waa fog tahay mana garan karno inta badan laakiin qiyaasta aanu ku qiyaasnay iyo dhulkii aanu ka keennay iyo dadkii aanu ka qaadanay iyo waxay nooga warrameen waxaad u qaadanaysaa taariikhdoodu boqol sano iyo ka badan qaarkood inay yihiin sida weesa argeega oo iyaduna ka mida alaabta salliyada ka samaysan harag xoolaadka oo maaska ah oo marka aad fidisid aad mare oo kale moodaysid taariikhdoodana aanay ka yareen boqol iyo wax ka badan waxaa ka mid a xadhig xoolaad fara badan oo yeeshi xadhiggii loodhan jiray oo reer guuraag waagii hore aada u isticmaali jireen kuwo aad iyo aada qadiimiya oo abaa jira agab caan ah oo taariikh ku aroora ama dad caana ku aroora miyaa jira alaabta aan hayno oo iminkada tan aan hayno dad badanaba waa laysoo ururiyey alaabta dad baa iisoo ururiyey waxna anaa soo ururiyey laakiin dhowr shay baa la qiyaasi karayaa oo dad aad u waayeela ay haysteen oo iyaguna ka dhaxlay waalidkood ay ka soo gaadheen taasna waxay keeni kartaa qofku markuu ilaa iyo lixdan iyo shan ilaa toddobaatan jiro markuu waalidkii ka dhaxlay shaygaas waxaad qiyaasi kartaa wax boqol sano iyo gaadhaya inay yihiin macnuhu wuxuu ku jiraa alaabta qadiimka ee aada iyo aada u qadiima haddii waxaa ku jira agabka caanaha iyo matsalan ubooyinka subaga qaarkood kuwa lagu shubi jiray subaga iyo muqbada lagu dhigi jiray oo janjalkoodii lahoo aada u qadiima oo dad waayeelihii hooyooyinkood ay ka dhexleen baa ku jira iyaguna oo alaabtaas ka mid a madxafka maxaad uga furaysaa waqooyiga america minneabolis maxaa uga furi weyday soomaaliya anigu halkan aan ku noolahay community aada u ballaadhan oo soomaaliyeed ayaa halka ku nool aniguna halkanaan ka shaqaystaay oo aan deganahay oo aan businessna ku leeyahay maadaamaan halka deganahay community ballaadhan oo boqol kun iyo dheeraad uu degan yahay oo iyaguna dhaqankoodiiba ay ka tegayaan oo aad aragtid iska daa carruurtii waaweynkii oo aan waxba ka garanayn dhaqankii waxay iga noqotay kuwa dalka jooga iyaga iyo at least siba sibay dhaantaayo bal kuwa kan alaabtii halka ha loo soo bandhigo meelaan anna ku soo ururin karo aan joogo dadkiina wax bari karo dadka jooga ee soomaalida ah hadday yihiin dhalinyaro iyo dhalinyarada iyo waalidiintiiba waxay u tahay waxbarasho hiddaha iyo dhaqankoodii ay baranayaan kuna faani doonaan oo ummadaha ay la degan yihiin aanay ugu muuqan dadaan dhaqan lahayn oo xadaaradoodii la daawado oo ummadaha kala duwan iyo communityada kala duwan ay yimaadaan oo loo arko inay tahay alaab soomaaliyeed oo dhaqankeeda lagu daawanayo waxaa kaloo ka muhiimsan waxaas oo dhan maadaama innaga waddankii burbureyna ku dhacay meelo badan aynan waxba ka furan oo qurbaha oo dabadaha oo adduunkii dhaqankeena aan waxba kala socon waxaa macno ku fadhiya marka la arko oo bood sheegaya somali artifact and cultural museum dadka ajnabigiha ay ka akhristaan soomaaliya dowlad jirta oo qaran oo dadkeedii iyo xadaaradeediina ay halkaas ay wixii ay ku arkayaan ayaa loo arkayaa oo dad xadaarad la aynu nahay alaabtoodiina halkaa lagu daawanayo